waa tahay dhegaystayaal waxaynu warbixinteenna aynu ku soo qaadan doonaa ajendihii kalfadhiga toddobiyo soddonaad ee golahaasi wakiilada somalilan oo si buuxda u furmay isla markaasina dardar hor leh ku furmay fadhigii maantay golaha wakiilada somalilan oo uu shirgudoominayay gudoomiyaha golahaasi mudane baashe maxamed faarax ayaa mudanayaasha golahaasi waxaa si rasmiya ugu furmay ajendooga kalfadhiga toddobiyo soddonaad oo ka kooban shan iyo toban qodob kaasi oo ka koobnaa shan iyo toban qodob qodobadaasi oo kala ahaa warbixinta shirgudoonka iyo gudiyada joogtada ee golahaasi wakiilada mashaariicda sharci ee horyaala golahaasi xisaab xidhadii labada kun iyo lix iyo tobankii ilaa labada kun iyo toddobiyo tobankii xeerka maaraynta qashinka qabi qoraalka xeerka macdanta somalilan wax kabeddelka iyo kaabista xeerarka saxaafadda dalka xeerka guud ee doorashooyinka qaranka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha xeerka shaqaalaha baarlamanka wax kabeddelka xeerka nidaamka garsoorka qabiyo qoraalka xeerka sahaminta shidaalka iyo soo saaristiisa qabiyo qoraalka xeerka dakhliga shidaalka wax kabeddelka xeerka gobollada iyo degmooyinka qabiyo qoraalka xawaaladaha qabiyo qoraalka xeerka ilaalada xeebaha somalilan qabiyo qoraalka xeerka hay-adaha wadooyinka xeerka maydhista lacagaha xeerka maydhista lacag iyo wax kabeddelka iyo kaabista xeerka kalluumaysiga dalka ansixinta mas-uuliyiinta qaranka xeerarka golaha guurtida ka soo noqda iyo wixii kale ee kusoo kordha muddada ajendaha kalfadhigaasi toddobiyo soddonaad ay ku guda jiraan mudanayaasha golaha wakiilada somalilan dhinaca kalena guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan mudane baashe maxamed faarax markii uu u furmay ajendahoogaasi kalfadhiga toddobiyo soddonaad ayaa mudanayaasha golahaasi wakiilada waxa uu guddoomiyuhu ku wargeliyey xildhibaan xuseen axmed caydiid oo ah mudane cusub oo golahaasi ku soo biiraya mudanayaal waxaan soo dhaweynaynaa xildhibaan xuseen axmed caydiid oo golaha ku soo kordhay aada iyo aad baan u soo dhaweynaynaa xuseen wayna ku soo biiray soo dhawow xuseen ajadii waa la qaybiyey berrinta waa la soo akhrisanayaa doodda ajadii waxay bilaabi doontaa isniinta bilaabasna ajadahana ha la soo akhriso fadhigu waa xidhan yahay waa inoo isniinta
iyadoo ajendaha kalfadhiga toddobiyo soddonaad uu ka dardar badnaan doono ajendahii hore ee golahaasi wakiiladu ay hore ugu soo shaqeeyeen iyada oo muddadaasi ajendaha kalfadhiga toddobiyo soddonaad ay ku guda jiraan mudanayaasha golaha wakiiladu ayaa waxaa la filayaa in kootada in kootadii dhowaan golaha wasiiradu ay ansixiyeen la horkeeni doono mudanayaasha golaha wakiilada si ay waajibaadkooda ay uga gudan doonaan dhinacan warbixinta waxaa isku howlay oo soo diyaariyey waa aniga oo ahaa caydiruus cismaan master ayuubi intani warbixintan warbixin la mid a aynu ku kulmi doonno dhegaystayaal sida iyo nabadgelyo meel kastoo aad naga dhegaysanaysaanba